sidee loo xusuusan karaa loo aqoonsan karaa marka maamadan anigana aada iyo aada iyo caawisa maradaa siis badan lahaayoo maarata xoogaa dhowr xabeyga maartay maarata u baahna caawitaan maamadan waxaa la dhahaa zaynab xalwo jaamac waxay ku magac dheer tahay shahnaad saadku sacabkaaga ka daalinina soo dhaweeya come on
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaantiin inta meesha isugu timid caawa marwooyin iyo mudanayaalba wax badan baa mudanayaasha la hormariyey marka caawa marwooyinkan anugu horumarinayaa maadaama aan ka tirsanhayo iyaga waxa weeye waktiga oo nagu yar awgii dad badan baa hadlay waa la hadlaa looma hadlo hadday dhan diin noqoto hadday dhan jaamacadda iyo informationkeeda noqoto hadday noqoto dhan cilmi dadki waa la wada hadlay wax yar baa laakiin aniguna aan maadaama advocate community advocate aan ahay oo anigu iskiis isu qoray oo anigu aan u doodo xuquuqda dadka ama muslimiinta ah ama soomaalida ah hadday noqoto hadday noqoto dowlad soomaaliyeed oo loo istaago hadday noqoto xaqa oo loo istaago hadday noqoto waxa saxda oo loo istaago aniga oo aan ka helayn wax faa'iido ah ama dan gaara aan ka lahayn amaba aan lahayn maxaad ka helaysaa halkan lacag ma kaa soo gelaysaa mise waa lagugu ammaanayaa ayaan maaragtay u istaagaa wixii markaa waajib aan u arko in maaragtay ay iiga timaado ama la iga dalbado inaan ku hadlo marka ugu horeysa waxaan ilaahaygu subxaana watacaala ugu mahadinayaa inteenaas oo u wada doodaysa ama u wada timid inay cilmi kor u qaadaan inaan maaragta horta ilaahay ku xamdino waa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin weli ma arag maaragtay kulan kulankan oo kale ah sidii dadku hore u sheegeen ididiilo iyo rajo weyn ayaa maaragtay annagana ay nagu wada beertay waxaana ilaahay ka rajaynayaa dadka dambe ama jaamacadaha halkaa ku wada safan haddii aan midis ka bilaabay ilaa bidixda oo inaga wada sugahaya inaan u gurmanno inay noqoto dariiqii u furan oo maaragtay wax looga qaban doono marka waxa keliya waxaa la yidhi qur-aankii aan daliilinahala sheekh waxa tawakal baa iiga hormaray marka marka waxa weeye waa bal waxbaan raaraadinayaa waxaa la yidhi addaalu cala alkhayri ka faacili qofkii khayrka doona waa isagoo khayrkii sameeyey oo kale buu dhigmaa marka faclam ana laa ilaaha ila allah yani ilahay subxaana cilmiga wax walba laga hormarsiy cilmigii yani wax kasta aynu samaynayno waxaa ka horeeya cilmigii waxaa lii kun caaliman aw mucalliman aw muciinan lahuma ama noqo caalim ama mucallim mid waxbara ama mid u muciina iyagaas ha noqon laakiin falaa takun araabic fatuhlak ha noqon midaan intaasba ahayn marka innaga inteenaas inta isu timid waxaana laga rabaa inaan ama caalim noqono ama mucallin noqono ama kuwo u muciina aan noqono oo ah walaalaheenna martida sharafta loonoo timid oo noogu timid maanta inaynu gacan iyo kaalmo siino inaan maal iyo mood iyo wanaag iyo xuduurba aanu lasoo garab istaagno iyo kuwa kale oo imaan doona intaba waayo cilmiga haddii laga wada hadlo qur rabbi zidnii cilman mar kasta cilmigii baa laga hadlay cilmi rabbi zidnii cilman aladiina aamanuu minkum waladiina uutu lcilma darajaat wax kasta waxa weye cilmigii ayaa laga wada hadlaya marka waxaa la yidhi idaa maata ibni aadam hadduu qofka uu dhinto inqataca camaluhu ilaa halaaa sadaqatun jaariya cilmun yantafac bihi iyo waladu saalix bihi marka cilmigii haddana meeshaasu ku jiraa meeshaan minitskii baa laystusahayaa marka waxyaraali iga aho waa dhamaynaya inshaas ومن يعلم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما iyagana waxaa layihi ruuxii alle wanaagga isaga oo rumeeya kama cabsado dulmi iyo nuqsaan midna marka mar kasta waxaa la taabanayaa cilmiga wanaagga uu leeyahay iyo inaa anaga aan barmood garayno cilmiga oo aan nahay dad waxbartay anigu backgroundkeen kama hadlin ayeeyaa nahay hooyaa nahay maaragtay jaamacado wadankaan anoo singal maadana waa ka baxay marka waxaasoo dhan waxa weye waxaa ka abda ah dadka aynu ka nimid waa dhibaataysan yahay wuxuu u baahan yahay kaalmo wuxuu u baahan yahay in loo miciino wuxuu u baahan yahay in hal doolarna ha ahaatee inaynu bisha iska goyno oo dadka wuxuu qabanno ama toban doolarba waxa weeye donka doonadkaan tagnaa waxbaan ku cabnaa laakiin haddaynu toban doolar bishii isu geyno jaamacadahaas oo dhan waa dhisi karnaa waxna waa ka wada qaban karnaa Ah, waxaan kusoo gabagabaynayaa aniga in hadalkaygii ah, aayad kariim ah oo oo- acuudu billahi min ashaytaan arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim walcasri ina alinsaana lafii khusr Eh, ilaahay wuxuu ku dhaaranayaa waktiga insaankuna khasaare ayaa u sugan ila aladiina ila aladiina aamanuu wacamilu asaalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr ilaa aan ka ahayn kuwa xaqa iskula dardaarmaya een, iyo eh, iskula dardaarmaya sabarka marka inteenaas waxaan iskula dardaarmaynaa ilaahay idinkiis xaqa inaynu xaqa aragno sabarkan oo iskula dardaarmaynaa dhibaato badan baa dalkeenu soo maray dadkeenu soo maray labaatankii sano ugu dambeysay dadkii waxaan ka mid ahaa ugu horreyso dhibaatada ay ku dhacday hase ahaatee ma go-anayo waxba wax walba waxaan ka fiirinayaa wanaagga in horey loo socdo ummaddu ay hore u socoto waxqabad la gaaro dhallinyarada wax la baro ajyaalka xabadaha isku haysto badaha ku qarqay laga soo badbaadiyo oo jaamacada loo furo oo nuurka indhaha loo ifiyo baan ilaahay uga baryayaa wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayh wasalam waana mahadsan yihiin martidiina xuduurka oo timid salaamu calaykum